bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaari kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dori koran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay caleemasaarka ugaas abduqaadir urursiyaasadeedka toofiiq oo xarun ka furtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan mucaaradka oo turkiga u sheegay inay dhedhexaad ka noqdaan siyaasadaha isdiidan warka caalamkana akhyaare waxaad ku dhegeysan doontaan israa'iil iyo xisbullah oo weli isdhaafsanaya weeraro isdaba joog ah
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo badrar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal taasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu darkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan isagiio faahfaahsan aynu ku bilaabanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabad dhaqan oo lagu caleema saaray ugaas cabdirasaaq ugaas cabdulaahi ugaas xaansho ugaas faraxde taasi oo ka dhacday magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa hambalyo iyo bogaadiin iyo duco u diray ugaas cabdirasaaq isaga oo u rajeeyey in hogaamintiisa dhaqan uu xooga ku saaro kaalinta muhiimka ah ee dhaqanka ay ku leeyihiin ilaalinta nabadda xalinta khilaafaadka iyo adkeynta wadajirka bulshada soomaaliyeed sida munaasabadani u kulmaysay guud ahaan haldoorka bulshada soomaaliyeed waxa ay tusaale u tahay in dadkaynu ay ka midaysan yihiin wada dhalashada diinta suuban dhaqanka wanaagsan iyo isirka soomaalinimo waxaan ahamiyad gaar ah siinaynaa wada shaqaynta hogaanka dhaqanka maadaama ay lafdhabar u yihiin dib u heshiisiinta dowladiska iyo xasloonida dalka ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh waagan madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh oo arrimahaasi ka hadlaya
munaasabadan waxay midaysay soomaali shantii soomaaliyeed dad ka socda in oo mas-uuliyiin ah oo maqaam leh inay isku yimaadaan waa calaamad iyo astaan aad iyo aad u fiican sidaas daraaddeed ugaas cabdirasaaq ugaas cabdullaahi ugaas xaashi aniguna waxaan ugu darayaa ugaas mideeye in la yidhaah maadaama maanta inta meeshaan joogtahay ay shanta soomaaliyood oo dhan ay isaga timiday wakiillo ka yimiday mas-uuliyiin ka yimiday oo maqaam sare leh ay halkaan isugu yimaadeen waa astaan aad iyo aad u fiican waa fariin aad iyo aad u fiican oo dadka soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kaleba fariin ay akhri karaan marka ay soo qaataan soomaalida waa kala qaybsan yihiin isuma imaan karaan waa kala tagaan waa kala waxeeyaan meelihii iyo maxantii meelaha laga sheegi jiro o dhan fariin tirtiraysa waay mana kala qaybsana dadka soomaaliyeed dhaqan kuma kala qaybsana caqiide iyo diin kuma kala qaybsana dhiig iyo dhalasho kuma kala qaybsana baashaan siyaasadda iska dhibka badannaha meelaha soo galgasha iyaduna ilaahay idankiisa way hagaagaysaa haddii aan la yidhaah odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed dabcan markii dalku dhibaato culus galay meel laga soo qabta la waayey muxuu ahaay habarkii loo noqday ee ha laga soo tix raaco dowladnimadii maxaa la dhihi jiray soohid soohdin hadday wareerto habarkaa laga doonaa soo lama dhihi jirin meeshii loo noqday ee markii la wareeray ha laga soo muxuu ahaay halkaa ha laga soo bilaabay ha laga soo saxo la yiri waxay ahayday beelaha soomaaliyeed beelihii soomaaliyeedna waxaa madax u ahaa dhaqanka maanta halkan fadhiyo iyo kuwii aabbayaashood iyo awowayaashood ahaa ee halkan hadda laga tirinayay in badan laakiin waalidku wuxuu jecel yahay wiilkiisu inuu koro ou dhaqaaqo ou dhaamiyo ou maxaanku ihahdaye reerka uu qaato culayskeeda iyo mas-uuliyaddiisa laakiin dabka kama kace hadduu noqdo wiilku oo ama xagga caqli uu ka noqdo ama xagga maxaanku ihahdaye awood maxaanku ihahdaye uu ka noqdo xoogaa waa waa lama jeclaysto waxaa la yidhaha meeshaa dhibaataa naga haystaa la yidhaha dowladnimadii aada lix iyo labaatan sano ka hor aada muxuua usoo aasaasteen dhidabada usoo dhigteen waa hubaa inaad jeceshihiin in ay korto waanay kortay meel fiicanay maraysaa inta dhimanna ilahay idinkiis way dhammaystirmaysaa siyaasaddu mar walba isjiijiid iyo isriixriix iyo wax iska sheegid iyo iska leedahay urur siyaasadeedka towfiiq ayaa xarun ka furtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan khaalid cismaana ayaa beledweyne ka soo diray waa xafladda ku daafuriyey xafiiska degmada beledweyne ee xisbiga towfiiq oo ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jira oo si rasmi a xafiiskooda uga daafuray magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan munaasabadda daafurka xafiiska xisbiga towfiiq ee degmada beledweyne oo si maqaamkii sare loosoo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan xubnaha ugu sarreeya xisbiga towfiiq heer gobol iyo heer isteed culimaudiin dhaqanka dhallinyarada iyo weliba qeybaha kala duwan ee bulshada beledweyne ugu horeyn munaasabadda daafurka xafiiska xisbiga towfiiq ee degmada beledweyne waxaa si wada jira uga hadlay wakiilka labada gobol ee xisbiga towfiiq sheekh axmed badowi badarudiin oo ah wakiil ku-xigeenka xisbiga towfiiq ee degmada beledweyne iyo weliba wakiilka xisbiga towfiiq ee gobolka hiiraan maxamed xuseen cilmi ayaa sharaxaad ka bixiyey hadafka xisbiga towfiiq daafurka xafiiskan iyo weliba doorashada qof iyo cod ee dalku u jehisay xafiiska maanta la daafurayo ee laga daafurayo magaalada beledweyne waa xafiiska urur siyaasadeedka tawfiiq ee degmada beledweyne waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka ummadda inuu kusoo kusoo kordhiyo waxyaaba aad u wanaag badan ujeeddada markaan isugu imaanay waa intaas waaye waana inoo furan tahay xafladdu kelmado fara badan baa iga dambayn doona laakiin kelmaddeedu waxay ahayd inaan aan furno urur siyaasadeedkan tawfiiq
waxaa la taagan yahay xilligii qofka indhoolaha qofka camoolaha hooyada dayarta qofka waayeelka dantiisa uu gaari lahaa codkiisa uu ku xilbixi lahaa madaxweynihii oggolaaday in qofkii cod la aadana waa mahadsan yahay madaxweynaha soomaaliya inay xisbiyuhu tartamaan khaasatan aniga xisbigeenna tawfiiq dib u heshiisiinta iyo horumarinta wuxuu rabaa inuu dadka dalka soomaaliya u cadaalad falo nasiiya calaamadda farasta iyo konton iyo shan loogu daaqa waa mahadsantihiin xisbigan waa xisbi ka yimid rabitaanka shacabka waa xisbi ka yimid hawdoorka iyo aqoon-yahanada xurintooda iyo iskukaytoodii waa xisbi mabaadidiisii iyo aragtidiisii afkaarta buracan iyo dulmiga dhanba ka reebtoon xisbi asaga ahaa waxaa laga dahafuray magaalo madaxda gobolka hiiraan magaalada beledweyne si la mid aan haddii ilaahay idmo waxaan rabnaa insha allah wakhtiga ugu dhow inaan ka furno shabeellaha dhexe haddii ilaahay qadaro waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii kuwii la dooran lahaa oo codka la siin lahaa iyo kuwii wax dooran lahaa inaan labadaa iyadaa u qaybsanno gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan sheekh cabdiwaajid sheekh axmed nuuriyow qaar ka mid ah dhaqanka dhallinyarada iyo culamudiinka ka qaybgalay daafuurka xafiiska xisbiga towfiiqa degmada beledweyne ayaa si wada jira u soo dhoweeyey furitaanka xafiiska xisbiga towfiiq iyo in dalku uu aado doorasho qof iyo cod ah iyagoona uga mahad celiyey madaxda qaranka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda doctor xasan sheekh maxamuud dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan barakaysan ee taageerada u ah xisbiga dib u heshiis towfiiq dib u heshiisiinta iyo horumarinta hambalyaan idin leenahay soo dhoweyn wanaagsan sinaan waa la waay sharcigaan ku kala baxna waxaan marka mahad weyn u celinayaa dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka aan ka tirsan hambalyaan leenahay codka haddii loo soo celiyey codka haddii loo soo celiyey shacabka alxamdu lilah xisbigaan taageero buuxdaan ku bixinaynaa nafya maalaan ku bixinaynaa gabar naga hari mayso diinta ilaahay waayo waa u kaalmaynayna tartan aan wadagalaynaa guddoomiyaha gobolka hadda isku soo baxa iyo haddaanan ku soo baxo yuu iga dadbadin aniga aan ka dadbadin ninkii codkeedaa qaadanaa guddoomiyaha gobolka
doorashada faa'iido weyn baa laga helay dadka aad arkaysee bukhalada ah lacagtana haysta wax lagaga keeni karo lacagta dadka ay kaga qaadan karaan siyaasad baa jirta ninku asagoo bakayloo koob shaaha laga cabaynin markuu maanta guddoomiyadnimo meeshan ka rabo aniganoo kaleo hadloog buu dhi arkaana dadka ii soo jiid lacag buu ii dhiibahayaa anigu dadkii lacag baan u qaybinayaa adduunkao dhan wuu soconayaa baabuur baa la kiraynayaa maantao dhan qof baa hadlaya waxaasoo dhan lacag buu ka helayaa waa lagu mashquuli war arrintu arrin wanaagsan weeye oo laga baarmi karin ee waxaad yeelaysaan ha lagu dhaqmo ha lagu dhaqmo doorashada waxaan leeyahay dawladda waxaa laga doonayaa inay hirgeliso doorasho qof iyo coda siyaasiyiinta waxaan u soo jeedinayaa siyaasiyiinta waxaan u soo jeedinayaa war sanad daa'ima kuma jiri karo waa laga gaadhsiin waayo odayaal ha loo yeedho ama afar nin ha ka taliso sanad daa'ima kuma jiri karo wax badan oo ciilqab aan ahayn wax badan oo codadkeenna aan ku ciilbixi waynay wax badan oo musuq maasuq ah wax badan iyo in badan oo lisxaqiray dadkii wax soo mucaaradka soomaaliya ayaa turkiga u sheegay inay dhexdhexaad ka noqdaan siyaasadaha isdiidan daahir abshir ayaa inoo faahfaahinaya qaar ka mid a xubnaha mucaaradka ayaa ka warbixiyey kulan ay la yeesheen safiirka dalka turkiga u fadhiya soomaaliya guddoomiyaha xisbiga wadajire ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu sheegay in kulanka ay la qaateen safiirka turkiga ay u sheegeen in diyaaradaha turkiga uu dhowaan keena soomaaliya aan loo adeegsan caburinta iyo sidoo kale in lagu dhibaateeyo xubnaha mucaaradka oo sida weyn kaga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu sheegay in qorshahoodu uu yahay inay meesha dhaafiyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas oo uu sheegay inaysan qori iyo xabad ku doonayn hase yeeshee si nabada ay doonayaan inay kursiga kaga ritaan sidoo kale dhallinyarada soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay isku duubnaadaan islamarkaana ay ilaashadaan masiirkooda waxaana mar waa arrimahaasi ka hadlayay hadalladiisa ka mid ahaa maalidhoweed oo aragnay safiirka turkiga saas intaas le u sheegnay diyaaradiinaana soo tabar caraystay waxaan nidhi yah horaa kuwa life noo imaadeenay wax qaadi waayeen ee dalkan heshiisaa lagu joogaahe ninka odayga ah haddaad saameyn ku leedihiin heshiiska keena annaga marka maxaan rabnaa oo dhallinyaro iyo aqoon-yahano aan iskugu wacnay waxaa waaye inuu xasan sheekh kow horta dowladda naga dumin number one number two inaan iska qabanno saa iskaga qabanaynaa marka maalin dhexdaasa markii maraykanka donald trump oo soomaalida ku kacay minneabolis joogta minnesota oo yidhi hala raafo waxa ajnabiga iyo soomaalidu khaasatan aada u taargadgaraynaya waa la socotiin soo maaha dadkii gobolkaas deganaa soomaaliday la safteen ninaa marka maqaal ka qoray fiican maqaalka marka sawira u sameeyey sawirka waxaa waaye nin askariyo xoog badan oo kuwa isa la yidhahda kuwa dadka qafaala cog badan oo bistoolad iyo koofi iyo baashi laysku dhigaayo xabadda karin oo xoog badan u xiran tahay iyo nin dhallahoo ag jooga oo firimbi iyo mobile wato marka wuxuu yidhi ninkan ciida xooga badan ninkii firimbiga mobilka wataa ka adkaadau yidhi soo uga adkaaday firimbio yeeraa mudaharaadaa loo soo baxaa firimbio ku dhuftaa ninkaas mobilkana fariinta maxaa laga diraa halkaasaa isugu imaano horta wuxuu ku qasbanaaday ninkii ice haystay inuu raacdeeyo kii maniabilis joogay xilkii ka qaado meel kale u wareejiyo ciidankiina meeshii laga qaado dadkiina ay xor noqdaan horta maxay ku noqdeen firimbi iyo mobile hadda anaga firimbi iyo mobileaan wadanaa mobile fariin laga soo diraa maalin hebel mudaaharaad maalin hebel bikit bikit ictisaam ya ictisaam iyo goob hebel ha intaas le anaga joognaa ictisaam wax la yidhaha jiro anaga hataa soomaaliyeedda mudaharaad bisay taqaanaa ictisaam maxaa waaye lamber afara idinkoo boqol qof shan boqol saddex boqol afar boqol aa iska xiranaysiin waa iska sid inaa jiro wax la yidhahdo waa iska fadhiisani ha dhulkaaba iska fadhiisanay meel uma socdiyaa leeda annaga waxaan rabnaa xasan sheekh inaan ku saarno nabad inaan ku saarnaan rabnaa firimbi inaan ku saarnaan rabnaa nin saaxiibka xildhibaan firimbi la yidhaha jiro farmaajo baarlamaanka firimbi loogu yeeri jiray halka aad naga dhegaysanaysaanna waa radio jawhar markana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan ciidamada difaac israa'iil ee loo yaqaana i d f ayaa sheegay inay xalay duqeeyeen goobaha laga tuuro gantaalada ee ururka xisbullah oo ku yaala koonfurta lubnaan sidoo kale waxay sheegeen in goobahaas ay ahaayeen khatar deg deg ah oo ku wajahan askarta i d f iyo reedka israa'iil islamarkaana ay sii wada doonaan dadaalada lagu baabi'inayo khatarahaasi dhanka kale xisbullah ayaa bayaan ay saaca kasoo saartay ku sheegtay inay iyaduna bar tilmaameysatay ciidanka israa'iil arrintan ayaa ammaanaysaa kadib markii la kordhiyey xabjoojinta u dhexeysa israa'iil iyo lubnaan taasi oo la isku raacay saddex labaatankii abriil labada dhinac i d f iyo xusbullah ayaa tan iyo markaa midba midka kale ku eedeeyey jibinta heshiiskaasi cayaarta ina dhegeysanaysaay warkii habeennimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya warka waxaa idin aqrinaya anugu cabdiqaadir maxamed imaana waxaa soo saaray calika bni calika farsamada waasabka intaan warkan warka xiga ku kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo habeen wanaagsan